أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhowaada faafreebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah bay ciidamada mujaahidiinta oo maanta howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayadaasi oo ay ku dileen sarkaal caan ku ahaa dhibaataynta dadka muslimiinta kuma ayuu ahaa sarkaal kala dilay warbixin ayaad dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah madaxweynaha kooxda irdada soomaaliya oo ka dhawaajiyay in ciidanka etoobiya ay si dhammaystiran gacanta ugu dhigeen gobolka gedo lana wareegeen garoommada iyo waddooyinka muhiimka ah isagoona ku calaancalay inay diyaar u yihiin raaligelinta hoggaanka xabashida waxaan caawa soo gudbin doonnaa warbixin soo koobaysa waraysi uu gurguurta siiyey mid ka mida telefishinada caalamiga ah ee uu kaga hadlayo arrimahaasi qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka yuhuudda oo maanta duqeymo culus ka fuliyey magaalada alxudeyde ee waddanka yemen saacada uun kadib markii ay xuutiyiintu duqeeyeen garoonka diyaaradaha bingorion ee magaalada talaabiib shil saraakiil ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay soomaali galbeed waxaan sidoo kale caawa faafreebka idinkugu hayaa oo la gaaray hagalaan lee guryahayno go'aankii cadoo la gaaray hagalaan lee guryahayno hagaryaan lee guryahayno waa kulan wadatashi ah oo muddo siddeed maalmood u socday hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljeceel oo ku soo gebagaboobay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan bayaan laga soo saaray shirka iyo kelimaad ay jeediyeen waxgaradka beeshaasi iyo mas-uuliyiin faafreebka ayaad kaga bogan doontaan qodobadaas xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha maahir maxamed suheyb cabdulaahi iyo cabdulqaadir rabbaani ayaa caawa faafreebka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan eeladda aan internetka ku leenahay ee laifistariimka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada baay waxa ay ku dileen sarkaal caan ku ahaa dhibaataynta dadka muslimiinta qodobkaas iyo sidoo kale shil ay saraakiil ku dhaawacmeen oo ka dhacay soomaali galbeed waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadalheynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga alaaba waxaa halkan ka soo jeediya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada bardaale ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah dhimashadu waa saddex murtad oo uu ku jiro sarkaal caan ku ahaa dhibaataynta dadka muslimiinta ah kaasi oo lagu magacaabi jiray yuusuf maxamed macalin ibraahim kuna magac dheeraa yuusuf madaxey sarkaalkan ayay in muddaha ku daba jireen ciidamada mujaahidiinta ugu dambeynna allah fadligii maanta ayaa shartiisa laga horleexiyey dadka muslimiinta ah een howlgalkan waxaa xusid mudan inay ku dhaawacmeen ilaa afar askari oo murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo dhowaan bilaabi doonta soo gudbinta muuqaalo silsilado ah oo cinwaankoodu yahay taxanaha bakool kuwaasoo lagu soo gudbinayo horumarada dhinacyada kala duwan leh ee ka jira degmooyinka iyo deegaanada ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbaahinta islaamiga al-furqaan waxay faafisay muuqaal kooban oo horudhac u ah taxanaha ay ballan qaaday
idaacaddan islaamiga ah alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa barnaamijyo isku xidhiidhsan oo ciwaankoodu u yahay tixanaha bakool waxaana kaga hadlaynaa horumarka ka jira dhulka ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin ee ka tirsan gobolka bakool afdobdhu tuubika jarta tangataba kengmuga tuu lanki gurbugo dhanga afarhano daylaha sarawa sedhamingla labari jari gehor fuustila ka dhoraya biyo an elkansi inshabahun shabab fuustanga ka dhore ka dhore ay qoflay ku waraabnay dartee koboo la geliyaaye balse dadku waraabaa kiinku ka roogan sasallaha ka roogi jari tan kalena magaalada ay ku dareemasaan isbeddela ku dareemasaan dhisme eh magaaladan hata muddo hata lamasina ku hor eh marka may ka dhisanaaya caarashi iyo qol noocaas ay ka dhisanaaya haddana geeka may argaas eh magaaladana magaalo may ahayn owen hadda magaalay noqotay magaalo fiican weeye magaaladaasna hadda aargadi iyo soonaheedaan taagannahay waxaan ka soo bilownay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa shila saraakiil ku dhaawacmeen oo ka dhacay soomaali galbeed mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ridada soomaali galbeed ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka nogob ee dhulkaasi gumaysiga xabashida ku hoos jira shilkan gaari ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca hartoobka ah oo watay gudoomiyaha maamulka murtad mustafa cagjar ugu magacaaban degmada dhuxun iyo baabuur nooca caafimaadka ah ee ambalasta ilaawareedyo dhanka deegaanka ah ayaa soo wariyey in shilkaasi uu si gaara uga dhacay buurta yuuca oo u dhexaysa magaalada garasley iyo kaamdaawadiid gudoomiyaha maamulkana shaadala dirarka ugu magacaaban degmada dhuxun iyo iyo mas-uulka dhanka amniga ugu magacaaban degmadaasi iyo saddex xubnood oo kale ayaa la soo wariyey inay shilkaasi ku dhaawacmeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa xasan gurguurte oo qiray in ciidamada etoobiya ay qabsadeen garoomada diyaaradaha gobolka gedo eedeyn culusna u jeediyey abiy axmed xasan gurguurte oo waraysi dhinacyo badan taabanayay siiyey telefishinka aljaziira mubaashar ayaa ugu horeyn shaaciyey in dowladda etoobiya ay leedahay damaca fog oo ku qotama qaadashada badda soomaaliya wuxuu meesha ka saaray sheegashooyinkii horey uga imaanayay abiy axmed ee ahaa inay doonayaan dekado ganacsi wuxuu carabaabay in etoobiya ay doonayso qaadashada badda iyo beriga soomaaliya balse sooma bandhigin wadiiqooyinka ugu habboon ee looga hortagi karo damacasi guraacan su-aal laga weydiiyey waxaa ka jira in ciidamada etoobiya ay la wareegeen garoomo diyaaradeed oo dhaca koonfurta soomaaliya ayuu arrintaasi qiray oo wuxuu sheegay in ciidanka xabashidu ay qabsadeen dhammaan garoomada diyaaradaha gobolka gedo iyo wadooyinka muhiimka ah iyaga oo marmarsiyo uga dhigtay in ay ka hortagayaan ciidamada masar sidoo kale xasan sheikh isagoo hadalkiisa sii wata kana hadlayay ictiraafka ay etoobiya siinayso maamulka isku magacaabay somalilan iyo isfahamkii m o u-ga ayuu yidhi arrintaasina waxay albaabada u furaysaa qulqulatooyin hor leh waxaanay haatan etoobiya khalkhal iyo hadidaad ku haysaa xasiloonida gobolka kamana shaqaynayso deganaanshiyihiisa etoobiya ma doonayso dekad ganacsi ee waxay doonaysaa bad ay qabsato oo ay ka dhisto saldhig ciidan si ay awood ugu yeelato ayuu yidhi waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa waxaa sii xoogeysanaya dagaalada ka socda magaalada khartuum ee caasimadda waddanka suudaan halkaasoo duulaan culus ay ku qaadeen ciidanka genaraal cabdilfataax al burhaan xaafado iyo buundooyin muhiim ah ayuu ciidanka gacanta ku dhigay isagoo kusii siqayaa kuwa kale maleeshiyaadka dacmu sariic ayaana iyaga ku jira difaac adag dhinacyada ayaana adeegsanayaa diyaaradaha dagaalka ee maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto maanta ka taagan waxay ahayd hubanti la-aan la geliyey xaalada nololeed madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gele kaasi oo la soo wariyey in lagu dabiibayo caasimadda wadanka faransiiska ee baariis warar kala duwan ayaa baraha bulshada lagu faafiyey balse ugu dambeyn dowladda ridada ah ee jabuuti ayaa soo hadashay gaar ahaan wasiirkeeda maaliyadda ninka lagu magacaabo ilyaas muuse dawaale wuxuu sheegay in ismaaciil cumar geelle ay xaaladiisu wanaagsan tahay islamarkaana uu qabo dhaawac dhanka lugta midig islamarkaana ay xaaladiisu wanaagsan tahay inta uusan warkan soo bixin ayay dadku aada iskula dhex marayeen taasoo keentay in hubanti la-aan ay gasho xaaladda murtadkan madaxweynaha ka ah wadanka jabuuti balse wasiirkiisa maaliyadda oo ah ninka keliya ee kasoo hadlay dowladiisa ayaa xaqiijiyey inay xaaladiisu wanaagsan tahay islamarkaana uu dhaawacasi qabo shaqaynayana xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waay nageynta aad buu umahadsanyeen walaalkeen maher maxamed ayuu kaasi ahaa barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markanna madaxweynaha kooxda hirdada soomaaliya ayaa ka dhawaajiyay in ciidanka etoobiya ay si dhammaystiran gacanta ugu dhigeen gobolka gedo lana wareegeen garoomada iyo waddooyinka muhiimka ah isagoona ku calaacalay inay diyaar u yihiin raargelinta hogaanka xabashida kusoo dhowaada warbixin soo koobaysa waraysi iyo gurgurta uu siiyey mid ka mid ah telefishinada caalamiga ee uu kaga hadlay arrimahaasi waxaa halkani ka soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani waraysigan oo uu bixiyey madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay xaaladda liidata ee uu maamulkiisa wajahayo iyo qulqulatooyinka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladda xabashida ah ee etoobiya murtad gargurta ayaa sheegay in etoobiya ay faragelin ku hayso nidaamkiisa wuxuuna markii ugu horreysay ka dhawaajiyey in ciidanka xabashida ay gabi ahaanba la wareegeen gacan ku-haynta gobolka gedo si gaar ah garoommada diyaaradaha
etoobiya keli ma sheeganayso qodobada ku yimid is-afgaradkii m o u-ga balse muddo sannado dheer laga joogo ayay faragelin ku haysay soomaaliya wixii ka dambeeyey heshiiskii m o u-gana waxay etoobiya hubaysay kooxo iyo odayaal qabiil oo soomaali ah waa arrin la og yahay in etoobiya ay hub sharci darraa u soo dirtay soomaaliya marka laga hadlayo koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka gado waxay etoobiya la wareegtay dhammaan garoommada diyaaradeed ee gobolkaas iyadoo ku andacoonaysa in ciidamo masaari ah lagu waday inay ka soo degaan garoommadaas marka ma garanayo waxay cogsatay dowladda etoobiya waxay jebisay dhammaan qawaaniinta ka jira dunida cadaawadda soomaaliya iyo etoobiya waxay u laabanaysaa oo ay soo jiitamaysay boqolaal sanno ka hor wax cusubna ma aha laakiin annagu waan soo afjarnay cadaawaddaas albaabadana waan u furnay dhammaan dowladaha dariska ah xilligan la joogo waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u hagaajin lahayn xiriirka aanla leennahay etoobiya laakiin waxaan ka xumahay in etoobiya ay ku tumatay dhammaan shuruucda mushkiladdii qarniyo ka hor jirta ayay dib u soo celinayaan iyagoo damqinaya dhaawacyo horay oo ay isgaarsiiyeen soomaaliya iyo etoobiya waxaan rajaynayaa in etoobiya ay caqliga ka shaqaysiiso dhabbaha saxanna dib ugu soo laabato xigmadna u adeegsadaan xalinta dhibaatada hadda taagan iyagoo maraya waddooyinka nabadgelyada وأن يتحلوا بالحكمة ونعملوا على حل هذه المشكلة من خلال السبل والوسائل السلمية isagoo ka jawaabayay su-aal ahayd bal haddii ay jiraan dowlado ay ku tuhunsan yihiin in ay gadaal ka riixayaan damaca etoobiya ee la xiriira qabsashada badda soomaaliya wuxuu xasan sheekh ka gaabsaday inuu farta ku fiiqo dowlado gaar ah laakiin waxa uu sheegay in ay rumaysan yihiin in dowlado ay gadaal ka riixayaan damaca etoobiya maadaama aanay etoobiya awood u lahayn in ay saldhigyo militari iyo dekedaba dhisato xitaa haddii ay hesho badda soomaaliya
hal arrin waa mid iska cad etoobiya awood uma hayso dhisidda saldhigyo militari iyo waddooyin waaweyn waxaa jira dowlado iyo dhinacyo dana leh oo gadaal ka taagan etoobiya kuna riixaya inay la wareegto badda soomaaliya ma garanayo cidda rasmiga ah ee ay yihiin dowladahaas waxaan hubno ayaase ah inay jiraan dowlado gadaal ka taagan etoobiya waan ognahay etoobiya awood uma hayso inay waddooyin dhisato sidoo kale amni ku soo dabaasho dalkeeda waxaa haysta dhibaatooyin badan mana doonayo inaan ka sii faalloodo mashaakilkaas waxaan rabo inaan kuu sheego ayaa ah inaan aaminsannahay in etoobiya iyo abiy axmed aanay awood u lahayn inay dhistaan saldhigyo militari dekado iyo waddooyin waaweyn su'aashuse waxay tahay waa kuma cidda gadaal ka riixaysa etoobiya المهم هو من هو وراء ذلك ومن يدفع اثيوبيا للقيام بذلك ونتطلع الى هذه الاجابه قريبا dagaalka ka dhanka ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee uu murtad xasan sheekh maxamuud waday inta uu xafiiska villa soomaaliya fadhiyo ayuu ku sheegay inuu yahay dagaal ay wakiil kaga yihiin caalamka laguna doonayo in lagu ilaaliyo amniga mandiqadda xilliga la joogana aanay dowladdiisu marnaba ku fakarin dagaal toos ah oo ay la gasho dowladda salbiidda ah ee etoobiya
marka hore waxaan ku jirnaa xaalad dagaal oo ah dagaal ka dhana argagixisada kuwaasoo ah kooxo taabacsan alqaacida dagaalkaas aan ku jirno waxaan wakiil kaga nahay guud ahaan caalamka si amni iyo xasiloonni looga helo mandiqadda ma ku fakarayno inaan galno dagaal ka dhan ah etoobiya horayna waan kugu sheegay ma filayo in xaalku dagaal gaari doono الوضع لن يصل إلى هذا المستوى ويقود إلى حرب hadalka xasan sheekh maxamuud ayaa ka duwan kan ka soo yeeray madaxda etoobiya iyo tallaabooyinka ay qaadayaan kuwaas oo marar badan sheegay in ay awood ku raadin doonaan bad ay yeelato etoobiya dowladda xabashida etoobiya iyo shacabkeeda ayuu murtad xasan sheekh maxamuud madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya waxa uu u diray fariin uu ku tilmaamay mid muhiim ah taas oo ah in nabad lagu dhammeeyo khilaafka maadaama buu yidhi aanu nahay dad wadaaga dhulka diinta iyo dhaqanka isagoo beerlaxuusi kaga raadinaya madaxda xabashida
fariintaydu waa mid muhiim ah waxaana ku leeyahay shacabka iyo hoggaanka etoobiya waxaan nahay dad daris ah kumanaan sano sidaas darteed khiyaarka keliya ee noo furan waa inaan si wada jir ah daris wanaag ugu noolaano shucuubta soomaaliya iyo etoobiya waa shucuub daris ah waxaan wadaagnaa dhulka diinta dhaqanka iyo arrimo badan waxaan nahay shucuub aanay jirin waxay ku kala gedisan yihiin marka aan xoogga saarno waxaan ku midaysan nahay khilaafaadka yaryar ee noo dhexeeyana aan xalinno نحل ما يفرقنا أو الاختلافات البسيطة بيننا
waraysiga uu xasan sheekh maxamuud siiyey telefishinka aljaziira oo soconaya ku dhowaad hal saac ayuu ku soo hadal qaaday dowrka masar ee soomaaliya wuxuuna meesha ka saaray in ay jiraan ciidamo masaari ah oo xilligan ku sugan dalka soomaaliya kaalinta alqaahirana wuxuu ku sheegay taageerada iyo taakulada maleeshiyaadka riddada نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka yuhuudda duqeymo ayay ka fuliyeen qidaaca khaza bashiiro waxaa xusid mudan in duqeymaha qidaaca ka socda ay aada u yaraayeen maalmihii lasoo dhaafay tan iyo markii yuhuudda ay dagaalkooda u weeciyeen dhanka iyo lubnaan waxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegteen afariy labaatankii saaca lasoo dhaafay ay shahiideen ilaa sagaal qof dhaawacyaduna ay gaarayaan ilaa tobanaan kale muuqaalada lagu faafiyey mareegaha internetka waxay muujinayeen dhaawacyada oo loo daabulayo cisbitaalada filistiin markii halka aan kaga gudubno dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay ciidanka gumaystaha yuhuudda duqeymo culus ayaa waxa uu ka geysanayaa wadanka lubnaan ee dariska la ah filistiin ilaa boqol iyo labaatan hadaf ayuu sheegay ciidanka sahayanada in tan iyo saaka ay duqeeyeen dhanka kale ururka isugu yaray xisbullahi fadhigiisu yahay dalkan isagana sawaariikh xoogan ayuu wuxuu ku garaacayaa magaalooyinka yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan caawa ayaa ugu dambeysay oo waxay sheegeen in sawaariikh ay ku garaaceen mid ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan ciidanka sahayanada ee ku yaala bartamaha dhulka gumaysiga lagu haysto dhanka kale ciidanka gumaystaha yuhuudda caawa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ay duqeeyeen magaalada al-xudayda ee wadanka yemen duqeyntan oo timid afar iyo labaatan saaca kadib markii xuutiyiinta ay weerareen garoonka bingorion ee magaalada talaabiib halkaas uu kasoo degayay ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka faafareebka wararka ayaan isa soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan kulan wadatashi ah oo muddo sideed maalmood u socday hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel ayaa kusoo gebagaboobay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan beesha ayaa kulanka ka soo saartay bayaan adag oo ay ku iclaamisay inay deegaanadeeda ka difaacanayso gaalada iyo murtadiinta haddii ay duulaan kusoo qaadaan hogaanka dhaqanka ee beesha gaaljecel ayaa ugu baaqay dhallinyarada iyo duqowda inay hubka qaataan oo ay garab istaagaan mujaahidiinta ugu horeen waxaa goobta laga akhriyey bayaankii ka soo baxay beesha gaaljecel bismillaahi araxmaani araxiim ujeeddo bayaan kulan iskugu jira dowro sharci ah iyo wadatashi oo qaatay muddo siddeed maalmood ah oo u dhexeeyey dhaqanka waxgaradka iyo culimmada beesha galjecel kana socday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan loogana hadlayay arrimo la xidhiira horumarinta beesha xagga diinta iyo dhaqanka ayaa waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow dhaqanka beesha waxay si buuxda isula qaateen in ay waajibaadkooda koowaad ka dhigaan gaarsiinta dadka ay hoggaanka u yihiin diinta allaah lambar labo beeshu waxay qaadatay dardargelinta arrimaha jihaadka iyo garab istaagga mujaahidiinta bariga afrika lambar saddex beeshu waxay ugu baaqaysaa dadkeeda ansaarta ah gabar iyo wiilba in ay ka qayb qaataan difaaca diinta allaah lambar afar sidoo kale beeshu waxay baaq toobadkeen ah u diraysaa kuwa ka dhashay ee gaalada raacay lambar shan waxaan si gaar ah ugu digaynaa kuwa madaxyaweynta ah ee caqliga iyo diintaba laga xaday oo u dhashay cidda aan mas-uulka u nahay in ay ka reebtoomaan waxa aan diintooda adduunyadooda iyo dadkoodaba aan anfacaynin lambar lix beesha waxay ugu baaqaysaa dhammaan dadka u dhashay in ay ka faa'iidaystaan khayraadka allaah ku manaystay sida xoolaha iyo beeraha si ay ugu kaaftoomaan sandareertada xun oo hay-adaha gaalada wadaan lambar toddobo dhaqanka beesha gaaljecel wuxuu ugu baaqayaa dadkiisa midnimo walaalnimo iyo wadajir islaami ah lambar siddeed ugu dambayntii beesha gaaljecel ee ansaarta ah waxay la tiirayoonaysaa waxa ku dhacay muslimiinta ku nool caalamka adraaftiisa oo ay u geysanayaan saliibiyiinta caalamiga iyo dabadhilifyadooda gaar ahaan walaalaheen reer falastiin wabilaahi towfiiq
intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel oo ayiday bayaanka sheegayna inay dhaqangelinayaan shirkan beelweynta gaaljecel ee ka dhacay wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan muxaafadada buqa qable ay ku tashanaysay beelweynta gaaljecel ayna ka niqaashaysay isxogowaraysi kala warqaadasho xaaladda jihaadka maanta meesha ay taagan tahay iyo masaalaxada beesha gaaljecel xaggay ku jirtaa ilaahay baa ku mahadsan bayaankii sideedda qodob ahaay ee ka soo baxay beelweynta gaaljecel waa ayadaynaa waana aqbalnay waana afkaayna insha allahu tacaalaa intaasna waa qabnaa intaa kadib waxaan rabaa beesha bayaankii naga soo baxay wuxuu rabaa dhaqangelin hadday tahay dacwadii hadday tahay ka qayb qaadashadii jihaadka intaba insha allahu tacaalaa diyaar ayaa u nahay waxaan rabnaa marka gaalada annaga hadda mogtahay haddii macawisley ay tahay iyo haddii gaalo saliibi ay tahay iyo hadday murtadiin tahayba wax haddana dhex yaalla ma lahan ayagana asxaan nooma hayaan annagana asxaan uma hayno keliya waxna dhex yaalla waa inaan dilna annaganayna dilaan war kale ma jiro cid alle ciddii toobo keenta ilaahay kitaabkiisa u soo noqota waa walaalaha in waa muslimiin ciddii deedana annaga madaxaan ka jaraynaa ayagana waana dilayaan fadhi ma jiro insha allahu tacaala beesha marka waxaan ku dhiirigelinaa dabca in layska daayo dhexda in si fiican loo xirto shareecada ilaahay inuun kaalmayno walaalaha mujaahidiinta ah dhexdayna si sharaf iyo cise ay ugu noolaadaan annagana aan u noqonno xayndaab ama derbigii shareecada ama mujaahidiinta difaacay waana nooga go'an tahay insha allah biidni illaahi baari go'aankaasna beesha waa isla qaadatay cid kasta oo xamlo soo qaadane ama shareecada ilaahay soo weerartane meeshii ay mareen tuure iyo cumardheere iyo shataqeey iyo suunuug iyo waddadaasaa u dambaynaysa biidni illaahi baari warkayga waxaan rabaa inuu ku soo gabagabeeya annagoo nool oo ciise io sharaf haysanna in dastuur iyo baybal nagula maamulo ma aqbalayno ma aqbalayno xakunka ilaahay xakun ahayn in waddanka lagu maamulo marna ma yeelayno waa diidnay raayadaa noo ballan ah shahaadaan diyaar u nahay shahaado diyaarsan umani raagaal jecel inaan cise iyo sharaf ku noolaano oo gabdhaha inay xijaab qaataan oy noolaadaan oy xornimo u hadlaan soo diyaar manin ballan waxaa annagana hogaankii aan nahay ilaahay magaciisaan ku dhaaranay ama shahaadaan qaadanaynaa ama cisi iyo sharaf waxaan qaadanaynaa allahana na sugo qofka bini aadanka ilaahay waa sugu kara annaga isma sugu karna xaqa iyo diinka iyo shareecada allaha nagu sugo allahana na adkeeyo
shirka halkan ka dhacay wuxuu ka dhacay horta markii ugu horraysa gobolka hiiraan degmada buqa qable shirkaas oo ay ka soo qayb gashay beesha gaaljecel nabadoonyaheeda ugaaskeeda meel kastay joogaan beelaha gaaljecel intay ku dhaqan tahay sida shabeellooyinka iyo baa'i bakool iyo hiiraan shirkaas ujeeddadiisu waxay tahay horumarinta kitaabka ilaaheey kor u qaadista kitaabka ilaahay isgarabtaagga walaalaha mujaahidiinta ee u dagaalamayo ilaahay dartiis si ay gaalo waddanka looga saaro allaahu akbar walaalayaal waxaa kaloo shirkaadaas ku saabsan yahay midnimada beesha gaaljecel walaalayaal waxaan halkan ka sheegaynaa waddanka maanta waad u jeediin gaalo baa ku soo duushay gaalada maanta waddanka ku soo duushay beesha gaaljecel kaalinka uga aadan inay ka qaadata aa laga rabaa waxaa looga digayaa nimankaas ridida ah ilaahay kitaabkiisa beeniyey in la raacin allaahu akbar dhallinyarada yaryar la marin habaabiyey oo la yidhi dowlad baa halkan ka dhisan mishaar fiicanaad qaadanaysiin waxaan ugu digaynaa waxa waaye maanta waa maalin hadda naftaa ku jirto intaad gaalnimo ku dhimanin ilaahay u towba keena towbada waa furun tahay dadka diriska waxaan ugu baaqaynaa jihaadkaan ka qayb qaadanno islaamkaan isgarab taagna haadaa wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulankan barakada badan laho meeshaan ka dhacay maanta waxaa ku kulmay beesha gaaljecel muddo ma aragtay siddeed maalmood eh ayaa kulankan u socday oo xaalado kala duwan oo danaha ayaga kuwadaho beesha iyo maaragtay diinta sidii looga koryeeli lahaay sidiiba beesha lagu yaqaano ansaar inay tahay ayaan ma aragtay kulankayna ahaay anigaan hadda hadlaayo nin oday ahoo maaragtay beesha gaaljecel hiiraan nabadoonadeeda ninkuu weynayaan nahay booshkaydii qorigaydana waa haystaa waxaan diyaar u ahay inaan ku dhinto waxaan diyaar u ahay inaan gaal ku dilo waxaan diyaar ku ahay inaan ma aragtay muslimka waddanka asqabsado gaalana ayna xuquusto hoos u dhacdo ayaan diyaar u ahay waxaan nahay katiibada maarata sheekh xasan barsanaan nahay sumaddiina weli yaqaaniyaan ku soconaynaa gaalnicibaanna hadda ka hor waxaa jiro nin oo carab ah oo bulburta agtiise ayaa nin geel la jiraas arkay horena waxaa soo maqlay ninkii cadba waa gaal ninkii carabka muslimka is dili war maxaa u disha diliini ninkaan gaal ma waa cad yaasiri anaga gaala maarata aan meeshaan isu joognaa bisad iyo waxaan isu nahay iyo isheeg jiir arrimahayna intaas waaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan hadda maanta iskugu nimid oo siddeed maalmoodna aan ku joognaa gobolka hiiraan haddaan nahay reer gaal jecel nabadoonnadii dhammaan ayaan meesha ku edelnahay waxaan iskugu nimidna waxaa waaye shir gaal jecel ku saabsan annagoo ka hadlayna midnimadaayno iyo cisigayn iyo sharaftaynu ka hadlayna isturxaan bixinayno ilaahay mahadiis shirkii waa noo soo xirmay maantaad noo soo gabagaboobi wanaag iyo sharafuu nooga dhammaaday shirkaas marka waxaas ku saabsan yahay annaga waxaan ka shirayna waxaa ka mid ah faasuqiintu naga dhalatay calool ku shaqaysataha eh la adeegsaday waxa waaye inaan hadday nugu soo duulaan inaan iska dhacinno reer gaal jecel maanta waxay ka midoobeen waxa waaye ama hiiraan ha noqoto ama shabeellada hoose ama shabeellada dhexe waxaan isku dhaarinay oo kitaabka ilaahay aan ku marnay meeshii murtidiin iyo faasuqiin iyo macaawsli iyo bakti ay nagu soo food saaraan nabadoonnada os ogaaska as u madax yahay inaan madax ka dhowno ilaahay ibkiis toobakeenkii rabow hadda ha soo istaag hadda hadda waa furan yahay kitaabka allah furun annaga waxaa nabadoonnada haddaan nahay waa qaadanaa aslanba inaan xoojin ayaan qaadanay beesha reer gaaljecel waxay ku heshiiyeen wadahadal dheer gadaashiis diintooda inay difaacaan garabsiinta mujaahidiinta ayay ku heshiiyeen sida ugu wanaagsan oo ugu khayr badan inay kutubkooda u difaacdaan diinta islaamka ay garab siiyaan ay ku heshiiyeen beesha reer gaaljecel oo ansaarta ah insha allahu tacaala biidni illaahi alkariim waana ka dhabayn doonaa hadiis ilaahay idmo arrinkaas kaas ah oon ku wada hadalni oon ku heshiini hadiis alla idmo siduu ugu fudud calaamaddiisa waa la arki doonaa insha allahu tacaala hadiis alla idmo waxaan u diraa nimanka oo murtadiinta ah oo ka dhashay beesha gaaljecel gooray goor tahay hadda towbo waa furun tahay inay towbo keenaan haddii towba keeni waayaan murtadiinta dabadhilifiyaha waxyaabaha gaalada ay soo adeegsatoo dhan haddiis ilaahay idmo haddii nahay beeshi gaal jecel waa la digaalamaynaa waana iska dhicinaynaa meel allaale meeshii joogaanaanu ugu gelaynaa haddiis ilaahay idmo kama sii heri doono insha allahu tacaala biidni illaahi alkariim kama heri doono murtadiinta haddii galdarrada iyo dulmiga ay wadaan ay dhaafi waayaan meel allaale meeshii galaan waa ugu dabagelaynaa kama herayna waa iska dhicinaynaa islaamka meel allaale meeshiis joogo inaan u gargaarna ayaan ku heshiinay meel walbas joogo inaan u gargaarna aan ku heshiinay insha allahu tacaala biidni illahi alkariim waana u gargaari doonaa gaaladana waa iska dhicinaynaa waa naga go'aan gaal intiisba oos taagan yahay oosba duulaan iyo oos horor yahay ma fadhiisan doono mana hergeli doono hubka beesha gaal jecelne waxa loo gaday gaalada in lagula dagaalamo waana kula dagaalamaynaa insha allahu tacaala ragga mutadawiciinta oo reer gaal jecel oo la aas-aasay waxay u taagan yihiin oon ku dadaalaynaa haddana aan u taagannahoon caddaynaynaa murtadiinta oo macaawislayda u soo horraysa eenan iska dhicin loon dabar jarno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu arrinta horyaa looga hadlay saddex shay aan ka hadlaan saddexda walxad waxaa waa gaaljacal in isku heshiiye dee cadowgiisa ay gaala tahay gaala cadowgiisa waa gaala muslimiinta ha noo dhowaad ha noo dheerato waa walaalahayn in nabadgelinno labadaas qodob waxaan kaloo israacinaa nimanka toobakeenyaashin hadda u furan tahay oo la ogol yahay hadda intii ay gacanta lala gelin intaasna waa ta saddexaad waxaan rabaa kusoo celin rabaa haddii alla yidhaah ilaahay raalli ka noqdo dagaalkii dagaalkii hore ka bedelan yahay dagaal aan sugayn annaka aan sugayn ma annaka alla wayna ku raasanayn haddii ilaahay raalli ku noqdo murtadiin annakaan raasanayna meel alle meeshii joogaan annakaan raasanayn hubaan leennahay xoolaan leennahay hilibkaayn xoolahayn gaalaaynan qalanaynaa rasaastaayn waa wadannaa qoryo dhowr toban sana labaatan sana aan dhehe oo meel ku xashaysnaay oo hadda doqonnimo aan u aamusnayn hadda la soo baxaynaa gaaladaan ku jeedinaynaa odig noo weynood oo waa maqlaysa odiga gaaljecel dad kaloo ku xigaan kamid ahay waxaan qori ku rida kontajen iyo konton habba iyo kooryaan kontajer ninka noogu yarbu hadda waxawaa jelbahan aasanaynaa nimanka mujaahidiinta ah hoolee u soo daaleen waa bejinayeen tallaabada aan qaadi doonno oo deg dega xilliga taami soo sheegi doonna dhagaha laskula maqli doonaa waa bilaahi towfiiq sida walaalay hortay u sheegaan shirka meeshaan lagu qabtay waxaas ku saabsanaay beesha reer gaaljecel muddo sideed beriyaad meeshaan shir wadatash ugu socday shirkaasna waxaas ku saabsanaay islaamka in loo gargaara arrimahaasna waxaa ka mid dadka inay diinta la gaarsiiya dacwada la gaarsiiya ayaa meeshaan loo imaada marka koobaad qodobada lagu heshiina waa qodobo aad qaali u ah waxaa kaloo lagu heshiiya meeshaan loo imaaday dadka muslimiinaya oo gaaljaal waalay sida loo yaqaano waa dad ansaar ah waxaa lagu heshiiya marka meeshaan loo imaaday ina walaha la siyaadiya muslimiintana garab la siiya nimanka murtadiinta iyo munaafiqiintana baraa'a laga qaata insha allahu tacaala qorshaha meesha loo imaaday waa intaas insha allahu tacaala waxa loo meesha loo fadhiya waxaa waaye ina baaq loo dira nimanka murtadiinta ama gaalada eh in muslimiin badan ay nimanka mujaahidiinta garab ay u yihiin oo nimanka muslimiinta ama dowladda bariga afrika ka shaqaysa dad kooban ay aheenoo dad yar ay aheen oo hadda nimanka meesha maanta ku shiriya oo qodobadan soo saara ama beeshaan reer gaajoo intafa beelweynidan inay yihiin dad adag oo wax qaban kara muslimiintan garab siin kara oo naf iyo maal bahaaya insha allahu tacaala qodobadaasaa lagu heshiiyey mujaahidiinta in aan buuxinaan ku heshiinay macaskarooda dhan in cidda beesha halkan ku shirtay in macaskarradooda dhan reer gaaljeclbasa lagu idlayo insha allah tacaala oo insha allahu tacaala hub iyo maal iyo nafba insha allahu tacaala mujaahidiinta garab aan u nahay assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan adkeeyo oo aan ta'kiidiyo oo aan taageero bayaankii ka soo baxay halkan shirkii ka socday siddeeddii beri bayaankii laga soo saaray ee qodobadii aad maqlayseen ay ku qorrayeen ayaan aad u taageerayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu noo kaalmeeyey walaalayaalow waxyaabaha aan ku heshiinnay waxaa ka mid ah midnimada beelweynta gaaljecel wactasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu waxaan rabna waxay tahay waxaan u midownay in ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa aan difaacno ee aanna garab istaagno mujaahidiinta bariga afrika waxaa kaloon u midownay dacwada tawxiidka ah ina aan ku faafinno beesha dhexdeeda inaan gelinno guriguri waayeelka caruurta gibdhaha wiilasha dadka guud ahaan in dacwada islaamiga ah ee tawxiidka inaan geersiinno ilaahay idinkiis guriguri ayaan u geersii doonaa waxaan u midownay in aan la dagaalanno cadowga allah subxaana wa tacaala kiisa khaarijiga ah iyo kan gudaha ah labadaba waxaan u midownay waxa loo yaqaano macawisleyda ama mooryaanta ee u xusulla duubaya dulliga iyo gaalada bakhtiga ah inay beesha u soo horkacaan inaan la dagaalanno ayaan u midownay waxaan marka ugu horraysan leenahay tuubuu ilallaahi towbata nasuuxan warnimiyahow ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobadkeena towbada way furun tahay annagana waan idin soo dhowaynaynaa allahna wuu idin aqbalayaa haddii aad toobadkeeni weysaan soomaalidu waxay tidhahdaa waxay tidhahdaa war la qabixiisa ma leh waxaad u diyaargarowdaan dagaal isdabajoogah iyo diliil aan kala sooc lahayn kaasoo idinka imaanayo beelweynta gaaljecel wabilaahi towfiiq la gaaray go'aankii cadoo la gaaray haggalaan lee guryaha ayna ga'dalan loo xaggeesugu mataalguulna ee baale si guud gabayga ummaddan hurdada gama'adayo jiifta gumaystaha u nugul oo kufriga garan la' heeshiis guubaaba culus iyo inaan gabaygan gaarsiiyaan u guntaday dadkan gama'san inay gebi istaagaan garab iyo gargaar laga helo ay gaala laayaan godob raagtay ciilgaamuroy gocotallaabteenna godob raagtay ciilgaamuroy gocotallaabteenna wixii gaalanoo geysataan soo gudbinaya ahe ninka gamacsanow toos wakhtiga waa isguraya ahe gaasha'anka xero gobonnimada gaalka waa diidi siduu nooga galay gaarisiyo gobolka waaqooy garaadkaayna kama go'en gabdhaha laga gura'ay naaska iyo duqowdii iyo xabsiga lagu guro gaajo lagu lay gobolladay jarteen iyo dhulka ay gaar u goosteen nin garaadla kuma gama iyo geesii hana qaaday godkaa lagu ridaa iyo xabsiga goor la naafeeya ganaax lagu ridaa iyo waxay gidir ku sheegaan haddaas gaabsan waayo gafkaas gocoto laabtiiso gowrac waa gartaa sida u taaltalada waaguun gowrac waa gartaa sida u taaltalada waaguun gardarrada caddaanka ee gafkan ummadda loo geystay gaaloo dhan garabay u tahay godobta kiigali gargaar iyo gunaas mudan yahoy garab istaagaan haddaan garan la'nahay oo gu'daa nala gumaadaa maxaa nala gudboon waa su'aal galabta ii taagan garaadada suldaan iyo ogaas guurtidoo idil gar aqoonnadaa laga rabaa geedi inigi arrinka guriga soo joogayna gar aqoonnadaa laga rabaa geedi inigi afartaas gorfeeye haddaan geeska kala eego waxaan gaar isleenahay xaqaan lagu gembiyey ciidda ummadda aan lagaasirahay hoos gaalka kala gey gobol gobolna loo kala jaroo ciidda kala go'ostay gurmad iyo waxay naga sugaan inaad gargaartaane gaadiidkan raran ii garqaba geedi waa owrta goobtaan degayniyo halkow daaq ka heli geelan allah garan isha alleh wakhti goordhow baan sugi ee goor hore mid noo goodi oo ciil la gubanaya ibliis yaan u gelin gaaladana garab aynaga helin geesii guulma waayee naftood gacantogaalaynin shayddaanka baatilimahaa lagama guulayse ilaahowna garansi iyo xaqee geli quluubta ayna u gargaar islaamkana si guudgoobay joogaanba goortan gaalo kulu noos gumaca gala laclaynaa gantaallada isdhaafaan madfaca guwiya gaadiidka noo gargaar allah yow adaan gacanta kuu taagta gaal ma arki kara garab nin sii gacal ahaan mayno gaal ma arki kara garab nin sii gacal ahaan mayna gafkana waa nacbahay godob nin gali uma gargaaraayo gadgadaal u socodkaa batoo gaasiraa diinta geni lacag ee dhaafsaday gabal sii dhaca waa adduun gorof gadoomayso gadgadoonka waa badan yahoo gelinba waacayn nin kastana wuxuu geli karoy gocote laabtiisa go'aankiisa waa gooniyow gaar u leeyahay waxaan soo gudbiyoon bulshada ulugol leeyahay gardarrida ma fiicnee xaqaan garab istaag leehay gacantiisa niman gaal ku dilin oon guf dhiibaynin gurigiisa seexdoon ogeen gaale heesheedo gacanta inaan la geliyoon warkana hoos warkana gooni ugu sheegaas go'aankeyga yahay inay kacaan kuuga moojif hubka inay gurtaan oy facood garab istaagaan oy gaalada gacmaha ula tagaan eebba garansii gardarrada caddaanka ee gafkaan ummadda loo geysta haddaan soo gudbiyo oon cawada haddaan soo gudbiyo oon bulshada caawa gaarsiiyo nin gadooday oo carad darteed gibil madoobaada indhahana gaduuteen haddii goobta laga waayo indhahana gaduuteen haddii goobta laga waayo gabdhahayna gaal inaswatiyo goob xun waa u halis geyi nabadee geel lagu dhaqdo geesla lagu maala guri nabadee lagu gami mahaagiliya laabtiin guri nabadee lagu gami mahaagiliya laabtiine afartaas ninkay garab martoon garan ujeedkay aan gaarsiiya goor kale murtiyi gabaya taariikh leh wax ii gubiyo godob raagtiyoo liiga galay waaye ciil igu gaboobiye caraagibilka saamaysay ciil igu gaboobiye caraagibilka saamaysay gocoshada xanuun kale gafkow gaalka noo geystay annagoon guudsanin oon kufriga gacan togaalaynin yurub iyo galbeed gooshino oon diinta gaarsiinin qudus gaalo laga saarin oon guul ku laafiyo oonin gemmi mayna goor iyo habeen geeddigaa raran gemmi mayna goor iyo habeen geeddigaa raran afartaas ninkii garab marti iyo gorof ma loo haayo gooni iyo wuxuu gaar u yahay geesi ciishoodi gumaysiga la diririya kufriga guullahay caasi ku gumaada goobtay dagoy golo ka ootaan guubaaba mudan iyo inaan gabayga gaarsiiye ugargaar allah yow raggaas goobay joogaanba gobonnimana gaarsiiye iyo gulan soo daahin oo la gaaray hagalaan lee guryahayna go'aankii cadoo la gaaray hagalaan lee guryahayno hagaryaan lee guryahayno
waa hagaag dhegaystayaal qaybta labaad kelimaadkii laga jeediyey kulankan wadatashiga ah ee ka dhaca degmada buqaqable habeen dambe ayaan soo gudbin doonaa insha allah guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu